Nikki Strong, and this is VOA One The Hits. I just wish I was there to see it.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan barteena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasi ah bisha juun waa labaatan sanadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyadara maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah doorka dhallinyarada dibadaha wax ku bartay ay ka qaadan karaan waxbaridda dhallinyarada dalka
sacuudigan joogay waxbarashadii jaamacadda waxaan tegay india hyderabad city waxaan soo bartay network engineering iyo cyber security then after that iminka boraman ku soo laabtay waa boraman ka shaqeeya camud university kuliyadda i c t-ga as a network and security teacher lecturer
waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ganacsiyo kala duwan ku leh gobolka sool si ay noloshooda ugu marayaan ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay qabteen lix qof oo falastiiniyiin ah xilli habeen ah kuwaasi oo laga qabtay qaybo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed ciidanka israa'iil ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay gacanta ku dhigeen hub ay ku jiraan bastoolado kuwaasi oo ay iska kaashadeen ciidamada booliska ee xuduudaha iyo kuwa nabad sugidda israa'iil ee loo yaqaano shimbeed waxa uu intaasi ku daray war-saxaafadeedka boolisku in ay tobaneeyo falastiiniin ah dhagaxaan ku tuureen askarta israa'iil iyagoo gubay taayiro waxaana uu war-saxaafadeedku sheegay in ciidamada israa'iil ay uga jawaabeen iyagoo adeegsanaya habab kale ay ku kala eriyaan dadka banaanbaxa dhigaya ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in askartooda ay rasaas ku fureen nin falastiini ah oo iyaga la beegsaday bam tuulada husen oo ku taala galbeedka beytlaxam ee koonfurta daanta galbeed iyadoo aanay jirin wax khasaare ah oo dhankooda soo gaadhay ila wareedyo falastiiniin ayaa sheegay goor dambe oo fiidnimadii isniinta ahayd in nin dhalinyaro ah oo koox dhalinyaro ah oo isku tuulo ah la dilay mid kalena laga dhaawacay rasaas ay fureen ciidamada israa'iil dalalka imaaraadka carabta iyo qatar ayaa ku dhawaaqay dib u furista safaaradaha ay ku kala leeyihiin labada dal lix sano kadib markii uu go-ay xiriirkooda labadan dal ee khaliijka ayaa xiriirkooda dib u soo celiyey bishii januari ee sanadkii labada kun koob iyo labaatankii kadib afar sano oo dalal dhowr ah oo carbeed ay goodoomiyeen dalka qatar iyagoo saaray khayraad dhulka iyo cirka ah imaaraadka carabta iyo qatar waxa ay ku dhawaaqeen soo celinta matalaadeeda diblomaasiyadeed ee labada dal u dhexeeya sida lagu sheegay bayaan lagu daabacay wakaalada wararka rasmiga ee imaaraadka ee wam labada dhinac ayaa dib u bilaabay howlaha safaaradda imaaraadka carabta ee dooxa iyo safaaradda qatar ee abudabi iyo qonsuliyadda dubay bayaankaasi lamid ah ayaa waxaa baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar sacuudiga iyo imaaraadka iyo weliba baxrayn iyo dalka masar ayaa xayiraad diblomaasiyadeed iyo mid socdaal ku soo rogay qatar sanadkii labadii kun toddobiyo tobankii iyagoo ku eedeeyey in ay taageerto kooxo xag jir ah ayna aada ugu dhowdahay iiraan dooxa ayaa beenisay eedeymahaasi dib u furista safaaradaha ayaa imanaya xilli ay yaraanayso cadaawadii khaliijka kadib markii sacuudiga iyo iiraan ay bishii maarj ku dhawaaqeen inay soo afjareen toddoba sano oo u xidhiirkoodu go-naa intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halka dhegeystayaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliya idaacadda v o a waxaa jira dhalinyaro qurbaha ku dhashay ama ku koray halkaasna wax ku bartay balse doorbiday in ay kaalin ka geystaan tayeenta waxbarashada deegaanadii ay ka tegeen ama asal ahaan ay kasoo jeedeen ibraahim cabdisalaan sheekh ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi waxaana uu hadda bare ka yahay jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaana uu u waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good magacayga waxa aan ibraahim cabdisalaam sheekh ibraahim tubeec waxaan ku dhaladay sacuudi arabia my entire life sacuudigan joogay for like years waxbarashadii jaamacadda waxaan tegay india hyderabad city waxaan soo bartay network engineering iyo cyber security then after that iminka boraman kusoo laabtay oo boraman ka shaqeeya camud university kuliyadda i c t ga as a network and security teacher lecturer
intee leg ayaad ka shaqaynaysay jaamacaddan camuud ee aad macalin ka ahay almost uh, saddex sano ilaa iminka saddex sano waxaan bilaabay 2000 uh, no no 2020 so it is like two years lix bilood something like that
ku dhalatay sacuudi carabiya indiya aad wax ku soo baratay adoon waddankan arag kuna dhalan ayaad macallin ka tahay shaqada aad ka qabanayso seed u aragtaa horta first of all horta shaqadu waa motivated weeyaan qofkuna waa inuu noqdaa flexible like for example the most problem waxayaan qofka markuu qurbada ku dalado halkan imaado lama qabsado so flexible haddaa tahay it will become easy caqabada ugu adkeedna waxayaan luqadda luqadda ugu adkeed xataa even iminka waad ka dareemaysin my language is not like a perfect somali language laakiin alxamdulilah dalkaaga markaad joogtid tislike waxaad dareemaysaa yara freedom iminka qurbaa markaad joogtid familigaaga ma arkaysid inta wadan for example saudi arabia no family marka marka imaaday iminkan baa bilaabay inaan familigii barto laakiin iminka for example iminka boran waxaan joogaa like uh, three years almost familiga saa uma wada garanayaan now so uh, is important qofka inuu dalkiisa kusoo noqdo especially like qofka markuu cilmi fiican soo qaatay oo dalka laga baahan yahay waa inuu dalkiisa kusoo laabto oo cilmigan sii faahfaahaya
waa markii kuugu horreysay ead aragto dad soomaaliyeed oo aad waxna barayso lana macaamilayso maxay kuu samaynaysaa aragti ama maxaad aragti ka qaadatay intaa badan aad ajaanbi dhex joogta horta alxamdulilah understanding baa jira oo maashalla horta inta badan waxaan u fiirsaday dadkan our people somalian people inta badan horta qofka yani cilmi wato something like that ixtiraam baa jira حتى they doesn't care haddaad ka timid qurbaha ama another place haddaa cilmi wadatid horta waan kulley waa lagu ixtiraamaya alxamdulilah dadkan alxamdulilah aad u fahamsan yihiin like qofka markuu yahay mutacalin waa la ixtiraamaya so alxamdulilah like first day aan soo galay xisadii ugu horeysa in xasuusto aan soo galay like waxaan dareemaya like little bit of uh, hesitated like waan yaro baqiya something like that warkaan arkay like studentska maashala wuxuu ixtiraamaya macallimka dibadda ka yimid oo dalkiisa kusoo laabtay oo ardaydiisa wax barayo so it is motivated me marka alxamdulilah
waxyaabahii kuugu layaabka badnaa muddadaas saddexda sane eed macallinka ka ahayd jaamacaddan camuud amase jaamacadaha kale ee magaalada ku yaala maxaa kuugu la yaab badnaa wallahi horta everything wuxuu acceptable yani wax yani wax very strange aan muu jirin everything is like alxamdulilah normal wax strange aad u badan muu jirin alxamdulilah
nolosha iyo dhaqanka dadka bulshada markaad eegto maxaa kuugu la yaab badnaa iyadna
horta first of all horta waxa weyaan like uh, culture culture differently cultureka soomaaliya culture dhacanka iyo saudi arabia iyo india is not the same so qofka markuu arko wadano badan markuu soo maro different culture buu arkaya so ha marka dee ma ma dareemaysid ba kolley wax strange ba ma arkaysid for example halkan jaadka inta badan as like another problem like waxaad arkaysaa kolley jaad magaciisa bismillah waxyaabaya la yaabaya kaleeya so that's the things i love okay already waa fahamsanaya culture it is a culture laakiin already like markuu kugu horeeya first time aad aragtid like waxaad la yaabisid weyaa definitely
adigoo intii wax ku bartay aqoon fiicanna ku soo bartay waddamadii aad ku dhalatay khaliijka ma isku dayda inaad u shaqo tegto sida dalka sacuudi carabiya ood ku dhalatay horta way jirtaa fursadahaasi laakiin qofku wuxuu eegayaa dee advantageka disadvantageka u eegaya so ha ha faa'iidadeeda iyo waxa khasaaraha so markii saan u xisaabiyey i found that inuu soomaaliya somaliland borama is better intaa ku laaban lahaa saudi arabia because all family halkan kasoo laabteen hooyaha bagabi halkan joogaan so halka haddaan ku noqdo qurbadii qurbada maaha inaa lasii wado imika my home town baan jooga alxamdulilah dhalinyar badan oo saadaa qurbaha ku dhashay qurbahana wax ku bartay oo aan aaminsanayn inay waddankii ka shaqayn karaan maxaad fariin u diri lahay horta aad baa loo baahan yahay definitely aad baa loo baahan yahay every person oo mutacalim ah iminka somaliland is a developed country waxaa loo baahanaya dad wax soo barteen wax cusub soo barteen dibadaha wax ka soo barteen iminka for example kuliyaddeena i c t-ga eighty percent of macallimiinta waxay kasoo barteen dibadaha bangladesh india egypt qaar baa kasoo barteen sudan so waxyaabaa kale oo loo baahanaya so to develop a country waa inaad soo laabatiin waxyaalaad nala shaqaysiin waxyaalaad na caawisiin laakiin qof kasta markuu wadankiisa ka waxsanayo wadanka it will still the same hatta even after hundred years sidiisu weeyaan so waa inaa lasoo laabtaa waa inaa soo wada shaqeynaa insha allah
kaasi wuxuu ahaa ibraahim cabdisalaam sheekh ibraahim oo ka mida macallimiinta wax ka dhiga kuliyadda i c t-ga ee jaamacadda camuud kana mida dhallinyarada qurbaha ku dhalatay kuna soo baratay aqoonta i c t-ga oo hadda macallinka ah jaamacadda camuud oo aanu ka wareysanaynay waxyaabaha noloshiisii uu soo maray iyo sida uu nolosha ula qabsaday haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaad weli dhegeysta nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markaan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaanadii ku talagala
Los que queda la vida que es de iska gadaala jigajaate sidee kaangoay
halkaad gu dhegeystaan kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada laascaanood oo bilooyinkii dambe xaalad dagaal ku jirta ayaa haddana waxaa dhinac kale ka jira ganacsiyo yaryar oo ay maamulaan dhallinyarada magaalada dhallinyarada ayaa noloshooda ka maareeya ganacsiyadaasi cabdikariin olol ayaa warbixintan kasoo diray magaalada laascaanood magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weli waxaa jira dhalinyaro badan oo iyagu ka shaqaysataa goobaha ganacsiga ee tirada yar ee ku hadhay qaar ka mida dhalinyaradaasi ayaan la kulannay waxayna nooga warrameen sida ay u shaqaystaan siciid cabdilacaalo waxa uu ku haystaa magaalada laascaanood goob lagu iibiyo qalabka kala duwan waa uuna v o eda uga warramayaa sida haatan ay u shaqaystaan iyo qaarkood siyaabaha ay xaaladan adaga ugu dhex shaqaysanayaan gudaha magaalada laascaanood uu xidhan yahay bal iga waran xaalka dhalinyarada iyo hadda sidaad u shaqaysanaysaan waxaanna aada kaaga mahad celinaynaa booqashada aad na soo booqatay annagu waxaanu nahay dadkii magaalada ka ganacsan jiray waxaanu iibi jirnay alaabta elektroniga waxaanu nahayn meherad weyn oo jimlada waxaanu u shaqay jirnay gobolka sool iyo iyo daafihiisa oo meherad weyn oo wareejina bay ahayd tooyinka meeshan soo gaadhay oo wax ummadda soomaaliyeed ka wada dheragsan tahay mana aha wax la dhayalsan karo haddii aan ka hadlo inta iga qusaysa iyo magaaladan ganacsigeedii burbur weyn oo laxaalila loo geystay waxaad arkaysaa mihradalo laba boqol oo ku yaaleen oo intuu madfacdhakada kaga dhaxay casa bannaana waxaad arkaysaa meherad ay ka shaqay jireen soddon qof oo maanta uu ku soo hadhay hal qof misana intaasoo celaysa jirto waxaan marra aan la halmaami karin aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa dhallinyarada intaasoo dhiba u dhabar adeegtay ganacsigoodiina ku haystay joogana iyagaanay ahayn inay maanta faa'iido iyo maxaan ku dhahaaye dhaqaale ay ka samaynayaan ay keliya ay tahay inay dadkooda dhiirigeliyaan aana ka dhex tegin maxaan ku dhahaaye dadka nolosha kala duwan ee u baahan yihiin ay ka iibiyaan arrimahaasoo dhan waa u mahadnaqayaa dadka uga mahad
sidoo kale cabdiraxmaan maxamuud waxa uu ka mid yahay dhallinyarada iyagoo telefoonada ku iibiya goob yar oo ku taalla bartamaha magaalada laascaanood ayuu ku iibinayaa inkastoo ay xilan yihiin boqolaal meherodood oo horey deris ula ahaa
anuu elektronigan iibiyaa maasha allah maasha allah de waa iska fiican yahay waa yooma yoom weeyaan niow dee dhibaata way dhacday laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin magaaladu waa iska furan tahay dee dadku waa shaqaysanayaan barhkood badhna waxaa laga yaaba ina dee ay qaxeen oo ay meelo kala gedisanaa u qaxeen dadna way joogeen ka nooga waran aad gadaysaan oo kale
telefoonada walaale way fiican yihiin maasha allah dee maalin waa lagaa gadanayaa maalin waxaa laga yaaba inaan lagaa gadan marka wax quutul daruuriya oo dee dadku way gataan maasha allah way gataan noocyada ugu badan waa bahalaha eeyada iyo esta iyo waxyaalahaas weeyaan iyo telefoonada yaryar oo iyo wixii la mid ah alaabta de waxay nooga timaadaa meelo badan dee waddanku waa furan yahay meelo badanina way furan yihiin dee alaabtu bari bay nooga timaadaa bari bay nooga timaadaa bari baa noo furan koonfur baa noo furan koonfur oo dhan baa noo furan bari baa noo furan marka meelo badan bay nooga timaadaa see boosaasoo kale iyo garwowe iyo gaalkacay iyo wixii la mid ah daa waddanku dee waa furan yihi ganacsiguna waa socdaa sidoo kale waxaa jira dhalinyaro iyaguna goobihii ganacsiga ay ku lahaayeen magaalada laascaanood ee ka hirgeliyay deegaanka kala baydh oo soddon kilomitir u jira magaalada laascaanood qaarkood ayaan iyagana halkaasi kula sheekaysanay ganacsiga kala duwan ay haystaan
waa mahadsan tahay cabdikariin culol magacayga waxaan leedahay axmed cabdiraxmaan halkan waxaa leedahay happy food waxaanu ku iibinaa cashooyinka soft foodka ah iyo sharaabada ayaanu habeenkii haddaayoo kale ku samaynaa waxaa naga casheeya dhallinyarada ayaa u badan dadka naga casheeya kalabayn waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ardayda iyo dhallinyarada ugu badan ee xilligan ay yimaadeen sidoo kale dhallinyaro badan baa jirta oo soo gaadhay oo qoysaskooda la socday bal ka waran adeegyadii ay heli jireen oo kalena laascaanood halkan ad uga fadhiisan sababtay tahay magaaladii laascaanood oo dhan baa u soo guurtay kalabaydh wax kastoo adeega oo laascaanood ka jiray baa ka jira nooc ka soo ganacsi oo ka jiray magaalada laascaanood ayaa kalabaydh ka jira waxaa joogaa wax allaale wixii arday gobolka sool labadaa heer ee waxbarasho marsi heerka dugsiga sare ee fasalka afraad iyo dugsiga dhexe fasalka sideedaad ayaa jooga uu baahidiisa ku helo isagoo sharaf leh cabdikariin nolol v o w magaalada laascaanood
markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaanala socodsiinaya maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee xulka qaranka ee faransiiska iyo habeenkii xalay ahaa kulan ka tirsan isla rarabka koobka qaramada yurub ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka waxa uu gurigiisa kula ciyaaray xulka qaranka ee griig waxaana faransiiska u suuro gashay hal gool iyo waxba in uu ku guulaysto goolka guushana waxaa u saxiya ciyaaryahan keliyan embabe sidaasi faransiisku afartii kulan oo uu ciyaarayba waa uu guulaystay oo laba-iyo toban dhibcood ayuu gruubka b ku hogaaminaya xulka qaranka ee irelan ayaa saddex gool iyo waxba ku dharbaaxay xulka qaranka ee jublatar laakiin saddexdaa gool waxay ahayd guushii ugu horraysay uu helo waxa uuna haatan leeyahay saddex gool iyo saddex dhibcood gruubkaasi kulan adag ayaa dhex maray xulalka qaranka ee ukrain iyo malta ukrain ayaa dirqi hal gool iyo waxba ah ku guulaysatay halka xulka qaranka ee ingiriisku uu ku durduriyey xulka qaranka ee waqooyiga masedoniya toddoba gool iyo waxba ayaa la huwiyey xulka qaranka ee masedoniya waxaana toddobadaasi gool saddex ka mida ingiriiska u saxiixay ciyaaryahan bukayo saaka waa saddexleydii ugu horraysay ciyaaryahan saaka u dhaliyo xulka qaranka ee ingiriiska inkastuu haatan xiddigu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan qaranka ingiriiska laba gool waxaa dhaliyey harri kane kabtanka xulka qaranka ingiriiska labada kalena waxaa ku daray ciyaaryahanada rashford iyo philips sidaas ingiriisku isna waxa uu ku leeyahay laba-iyo toban dhibcood oo dhammaanba afartii kulan ee ingiriisku uu dheelay waa uu badiyey kulan kale xiisaha laha habeenkii xalay isna dhacay waxa uu dhex maray waddammada turkiga iyo wels xulka qaranka ee turkiga ayaa laba gool iyo waxba ku dharbaaxay wels sidaasina waxa uu haatan turkigu soo qabtay amaba uu kaalinta hore ka galay hoggaanka dhinaca kale horeynta ee gruubka dhiig kaalinta labaad waxaa ku jira xulka qaranka ee armeniya oo lix dhibcood leh laakiin kroweshiya oo laba kulan aan ciyaarin ayaa haddii ay guulaysato labada kulan ee u dhiman waxa ay heli doontaa lix dhibcood sidaasina iyada hoggaanka ku qaban doonta si kastoo ay tahaba gruubkaasi waxaa iyadu haatan liirsanaysa dusha sare kooxda ka socota turkiga dhinacayo haddii aan jalleeco suuqa kaliibsiga ciyaartoydana kabtanka xulka qaranka ingiriiska harri kane ayay gorgorinaysaa kooxda kubadda cagta ee b s g maadaama uu isaga tegayo sida la sheegay ciyaaryahan keliyan embabe harri kane ayaa ka mid a xidigaha afka hore ka ciyaara ee haatan dunida loogu doonista badan yahay laakiin weli lama oga inuu tottenham ka tegi doono iyo in uu kooxda kusii nagaan doono waagaag dhegeystayaal xubintaana ciyaaraha intaan kusoo gabagabayna intaynu mar kale dib u kulmi doonno waa mascad dawidu ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade inuu la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laantaab soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabinayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a wadala sidaas iyo nabadgelyo